shil gaaray oo shalay ka dhacay gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxaa ku dhintay sarkaal ka tirsan dowladda federaalka sarkaalkan ayaa lagu magacaabi jiray maxamed dhaansuge waxaana la sheegay in uu u dhintay dhaawac ka soo gaaray shilka uu galay shilka ayaa si gaar ah kaga dhacay inta u dhaxaysa deegaanada miirjicley iyo xuurshe oo ku yaala waqooyiga gobolka galgaduud marar hore waxaa sidan oo kale shilal ka dhacay soomaaliya ku dhintay xubno ka tirsan dowladda federaalka